kulankaasi shalay ayaa waxaa ka qayb galay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud madaxweynaha kenya uhuro kenyatta madaxweynaha suudaanta koonfureed salfakiir mayardiid madaxweynaha uganda yoweri kaguta museveni wasiirka arrimaha dibadda ee suudan cali axmed khaarti iyo wasiirka iskaashiga caalamiga ee jabuuti axmed cali silaahi waxaa shirkan ka horreeyey kalfadhigii aan caadiga ahayn ee toddobiyo afartanaad ee golaha wasiirada cigade lagu qabtay cadisababa caasimadda dalka etoobiya labadii bishan sida lagu sheegay warmurtiyeed ka soo baxay dhammaadkii shirkaasi madaxweynayaasha waxay ugu hambalyeeyeen dalalka jabuuti iyo kenya doorashooyinkii dhowaan ka dhacay labadaasi wadan ee sida nabdoon ku dhammaaday waxaa si gaara loogu soo dhoweeyey madaxweynaha cusub ee kenya uhuru kenyatta oo markiisii ugu horreeyay ka qayb galay shirmadaxeedka urur goboleedka cigad waxaase si gaara loo bogaadiyey madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo dowladdiisu ay ku tallaabsatay guulo dhinaca ammaanka ah waxaa shirweynuhu warbixin uu ka dhegaystay shir guddoomiyihii shirkii wasiirada arrimaha dibadda ee cigad oo ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee etoobiya tedros adhanom iyo xogayaha igad ambasador maxabuub macalin warbixinadaasi ayay labaduba uga hadleen xaaladda soomaaliya dhegeysi iyo dood kadib ayaa shirka waxaa laga soo saaray qodobo muhiim u ahaa soomaaliya waxaana ka mid ahaa madaxdu waxay soo dhoweysay dadaalada ay samaysay dowladda federaaliga ee soomaaliya iyo goolihii dhowaan ay gaartay waxay ammaaneen sida dowladda soomaaliya ay isugu dayeyso hergelinta nidaamka federaaliga ah iyo maamul samaynta gobollada waxay cambaarayn u soo jeediyeen kuwii ka dambeeyey dalalkii dhowaan ka dhacay magaalada muqdisho ee dadka rayidka lagu beegsaday waxay sidoo kale madaxdu ay bogaadiyeen sida dowladaha cigad ay oo go-an tahay caawinta soomaaliya iyagoo soo qaatay kulankii toddobiyo labaatankii bishii cibril magaalada mombaasa ku dhex maray madaxweynayaasha soomaaliya iyo kenya waxaa kaloo ay soo dhoweeyeen qorshaha dowladda soomaaliya ee xasilinta qaran waxayna u soo jeediyeen in qorshahaasi uu barbar socdo qorshaha maamulada loogu dhisay gobollada soomaaliya oo ay hormuud ka tahay dowladda soomaaliya waxaa kaloo hogaamiyaashu ay soo jeediyeen in la xushmeeyo dastuurka soomaaliya in maamuladu ay noqdaan kuwa loo wada dhan yahay in cigad ay ku yeelato door taageero ah oo ku salaysan mabaadi'da dowladda soomaaliya ee in si wada jirihi loola dagaalamo al-shabaab madaxdu waxay carabka ku adkaeyeen in dowladda soomaaliya ay leedahay hogaaminta sida ay ahmiyada u kala leeyihiin qorshaha xasilinta soomaaliya iyo dabudhiska madaxda ku shirtay dalka etoobiya waxay kaloo soo jeediyeen baahida loo qabo qorshe ama barnaamij dib loogu celinayo qaxootiga soomaaliya arrintaasina ay door ka qaataan soomaalida qurba joogta ah iyo sidoo kale hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay unhcr waxay ugu baaqeen dhammaan dhinacyada soomaalidu inay taageeraan hanaanka siyaasadeed iyo dib u heshiisiinta ay hormuudka ka tahay dowladda soomaaliya iyo dhismaha awoodda hay-adaha dowladda gaar ahaan maamul wanaagga horumarinta dhaqaale iyo dib u habaynta laamaha ammaanka madaxda igad waxay sidoo kale ay go'aan ku gaareen in magaalada kismaayo loo diro wafdi si gaara uga shaqeeya dhismaha gobolladaasi wafdigaasi uu hogaaminayo xogyaha guud ee cigad ayna xubno ka yihiin dad kala matalaya dhammaan dalalka ku jira urur goboleedka cigad iyo dowladda soomaaliya wafdigaasi oo qiimeyn ku soo samayn doona xaaladda ayaa waxay warbixin u gudbin doonaan shir madaxeedka cigad ee ay ku dhinac yeelan doonaan shirka madaxweynayaasha midooda afrika ee bishan la qabanayo ugu dambayntii waxay madaxweynayaasha cigad hoosta ka xariiqeen in dagaalka lagula jiro ururka al-shabaab uu yahay walaaca koowaad ee la qabo si loo xaqiijiyo xasilinta iyo dabudhiska soomaaliya